Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Hirshabelle Saciid Xagar Camalow ayaa ku dhawaaqay qorshe muhiim ah oo ku saabsan dhismaha xarumo waxbarasho oo cusub oo loogu talagalay in lagu horumariyo tayada waxbarashada iyo in la hubiyo in fursadaha waxbarasho ay gaaraan carruurta iyo dhalinyarada ku nool deegaanada Hirshabelle. Qorshaha ayaa waxa uu ka mid yahay dadaallada dowladda Hirshabelle ee lagu kobcinayo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyadoo la tixgelinayo muhiimadda waxbarashadu u leedahay horumarka iyo kobaca dhaqaalaha. Wasiir Saciid Camalow oo warbaahinta u waramay ayaa sheegay in la kordhin doono xarumaha waxbarasho isagoona bulshada ugu baaqay inay noqdaan garab iyo gaashaan ay dowlad goboleedka Hirshabelle leedahay.
Waxaan rabnaa inaan ku ridno horena ka hago. Sagaal geed waxay ka mid tahay iskuulaadka la dhisi doono ee dowladda Hirshabelle oo muxuu ahaay kasoo bilow xadka xamar aan la leenahay ilaa intaas waa soo sabrayseen inta yaroo hartin ha loo sabro. intaas brocessay u baahan yihiin sabarna u baahan yihiin inta idin hartayna ku sabra intaan annaga noolna oo nafta nagu jirto magaalo kasta oo la mida sagaalgeedna waa tegi doonaa adeeg waxbarashona waa gaarsiin doonaa waana awaamiirta na lagu hogaamiyo stateka hirshabelle madaxweyne cali guudla oo nagu hogaamiyo mar walbana uu nagala taliyo inaan ummadda gaarsiino adeegyo waxbarasho insha allahu tacaala iskoolkaas waa la dhisi doonaa carruurtaas ubaxaasan waa waxay ku baran doonaa dheer sagaal geedow annaga waajibaadkana saarana gudanayna maaha iskool derbi la dhisa iskool ma noqdo haddii la idin dhiso toban dabaqo oo oo iskor saaran iskool ma noqdo iskoolku wuxuu leeyahay waajibaad gaara wuxuu leeyahay wuxuu u baahan yahay horta macalinkii dadku wax bari lahaa derbiyadu wax ma baraan waxaan idinku xijinaynaanaa macalimiin idinkan wasaaraddu leedahay oo mushaar idinka idinka rabin oo mushaharkooda annaga wasaarad ahaan aan bixino carruurtaasna wax baro waxaad heli doontaan manhaj free ah oo free la idinku keeno waxaad heli doontaan inaan gaarno in carruurta loo sameeyo quudinta oo qaada iyo quraacda canuga uusan gurigiisa u noqonin oo iskuulka lagu siiyo sida buluburta inteeda badan ay u qaataan waxaad heli doontaan hadduu ilaah yidhaahdo qiimeyn iskuulkiina inta la qiimeeyo ou galo iskuulaadka annaga berito aan kula tartanno maamulada kale oo nala midka ah haddii aad idinka dadaashaan waajibaadka annagana saaran waay waajibaadka idinka idin saaran muxuu yahay waa hal waajib oo weyn waajibka koowaad waa inaad horta ilaalishataan waxaa idinka yeelan doontaan waayo dadaan wanaagooda darteeda mar hore ay soo gaartaa tihiin